barnaamijkii caafimaadka goordhow
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa idinkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka intiinina dhegaysanaysa isbuucii lasoo dhaafay waxaanu barnaamijka caafimaadka ku bilownay inaan idinkugu falanqaynaa cudurrada ku dhaca beerka khaasatan kuwa la yidhaahda cagaarshowga intiinina dhegaysanaysa isbuucii lasoo dhaafay waxaanu barnaamijkeena caafimaadka aanu ku falanqaynay cudurka cagaarshowga c-ga dad badanina ay u yaqaanaan habitatis c-ga maantana barnaamijka waxaan doonayaa inaan idinkugu qaadaa dhigaa cudur kale oo beerka ku dhaca asagana la yiraahdo cagaarshow afka qalaadna lagu yiraahdo habititis b cagaarshowga waa erey xagga caafimaadka loo yaqaano beerka bararsan ee jiran hal nooc oo ka mid ah cagaarshowga b-ga waxaa keena jeermiska cudurka dhaliya ee loo yaqaano viruska jeermiskan cudurkan dhaliya wuxuu dhex galaa jirka kuna keenaa xanuun beerkaaga mararka qaarkood dhibaato ayuu cudurkan u keeni karaa beerkaaga iyo isagoo ku yeelan kara caafimaadkaaga saameyn xanuun uu qoto dheeraado dadka qaarkood ma ogaan karaan inuu hayo cudurka ama waxay ku qaldaan in uu hayo lafagaraac si kastaba ha ahaatee dad ayaa dareemi kara jiro aada u daran lagana yaabaa inay u baahdaan in lagu daaweeyo cisbitaalka in ka badan saddex boqol iyo konton milyan oo qof oo dunida dacaladeeda kala duwan ku nool ayaa cudurkan habitatis b-ga ama cagaarshooga b-ga ah uu la jiifaa ama cudurkaasi uu hayaa cudurkan wadamada ama qaaradaha uu aada ugu badan yahay waxaa ka mid ah qaaradda africa koonfurta bariga ee asia bariga dhexe iyo bariga fog iyo koonfurta bariga yurub hal ka mid ah tobankii qof ee qaangaar ah ee qaada cagaarshooga biiga awoodi kari maayo inuu ka bogsoodo jeermiskan dhaliya cudurka xagga dhallaanka yaryar wuxuu noqon karaa in ka badan tobankiiba sideed dadkani qaangaarka ah iyo dhalinyarada ahba waxaa loo yaqaanaa sidayaasha sidayaashanu macnaheedu waxa uu yahay qofka oo cudurkii hayo laakiin uusan calaamadihiisa ka muuqan ama uusan cudurkii soo diloonin sidee ayaad ku qaadi karaysaa cagaarshowga biiga waxaa lagu kala qaadi karaa adiga oo la galmooda qof cudurka uu hayo waxaa kaloo lagu qaadi karaa hooyada marka ay umulayso ama ay dhalayso caruur xilliga foosha ay ku jirto iyadoo ilmaheeda si fudud ugu gudbin karta iyadoo aad la wadaagto qalabka la isku mudo oo ay ka mid yihiin cirbadaha iyadoo lagugu shubay dhiig qaba cudurka ama lagugu daaweeyay qalab aan si fiican loo nadiifin alaabta guriga oo la wada wadaago sida cadayga ama garxiirka inkastoo cudurkan habititiska biiba uu faafi karo jeermiska sida h i v-ga oo kale haddana cagaarshowga boqol jeer ayaa si ka fudud ayaa loo kala qaadi karaa tani macnaheedu waxa weeye haddii uu qof ka mid ah qof guriga kula nool uu qabo in aad muujiso taxadar weyn si aadan cudurkan hebatitis b-ga aadan qofkaas kula nool aadan uga qaadin waa maxay calaamadaha lagu yaqaano cudurkan hebatitis b-ga ama cagaarshooga b-ga ugu horeyntii waxaa la dareemi karaa xanuun yaryar oo sida lafagaraaca oo kale ah oo muddo gaaban ku haya iyadoo la dareemo xanuun iyo daal matag iyo shuban miisaankaaga oo isdhima isxuqid badan jooniska mindhahaaga oo cagaarta midabka saxarada oo khafiif noqda iyo kaadidaada oo madoobaata haddii lagaa baarayo cagaarshooga biiga dhiig tijaabo ah ayaa lagaa qaadaa oo iyadoo loo dirayo sheebaarka baaristanu waxay sheegi doontaa haddii aad inuu ku hayo cudurka cagaarshooga biiga inuu hore kuu hayo cagaarshooga biiga ama aad si buuxda uga baskootay haddii aad tahay side waad qaadi kartaa tallaabo aad kaga hortegaysa si aanad u qaasin dadka kale ee kula nool haddii aad tahay xaamilo sida cagaarshowga biiga ilmahaaga waa laga badbaadin karaa iyadoo la talaalayo isla markii uu dhasho ka warqabidda inaad qabto cagaarshowga biiga micnaheedu waa inaad heli karto daawo kasta oo aad u baahan tahay ma suurtagal baa in daawo loo helo cudurka cagaarshowga dad badan ayaa ka bogsooda iyadoo aan laga daaweynin cagaarshowga biiga si kastaba ha ahaatee dad qaar waxay noqdaan sidayaal jeermiska cudurka dhaliya dadkani oo kale waxay u baahan yihiin daaweyn dheeraad ah kadib marka laga helo waxaa loo diri doonaa dhakhtar ku takhasusay si uu u helo in weli loo baahan yahay in la daaweeyo dadkan iyo in kaleto inkastoo aan cagaarshowga aan la daaweyn karin qaar ka mid ah daawooyinkiisu waxay caawin karaan inay yareeyaan dhibta uu mustaqbalka gaarsiin kara beerkaaga haddaba cudurkan sideebaa loogu hortegi karaa cudurkan waxaa loogu hortegi karaa iyadoo la qaato tallaalka waa sida ugu habboon ee looga hortegi karo badbaadina karo inuu kugu dhaco cudurka cagaarshooga biiga qof qof walba oo u maleeya inuu halis u yahay saaran yahay qaaditaanka cagaarshooga waa uu istalaali karaa waxaa ka mid noqon karaysaa qof walba oo u malaynaya inuu halis u saaran yahay qaaditaanka cagaarshooga waa uu iska talaali karaa waxaana ka mid noqon kara dadka iska talaalaya haweeneyda ama labada haweeneyda uurka leh labada isku galmooday iyo dhallaanka hadda dhashay oo ay dhaleen dad qabay ama sidayaal ah cudurka cagaarshowga tallaalka cagaarshowga wuxuu ka kooban yahay saddex cirbadood waxaana waajib ah inaad wada qaadato si aad uga badbaado cudurkan dhaliya cudurkan dhaliya beer xanuunka barnaamijkan barnaamij la mid a intaan dib isugu maqli doono anigoo cabdulaahi shiinaa waxaa idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh